musharax cali bedel macalin cabdi faarax oo u taagan qabashada xilka xildhibaannimada dowladda soo socota ee soomaaliya ee sanadka labada kun lix iyo tobanka oo maantay soo gaaray magaalada caabudwaaq ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug odayaasha dhaqanka ururada hooyooyinka iyo boqolaal dadweyne ah oo watay sawraanta musharaxa iyo calanka soomaaliya musharaxa ayaa markii ay soo cagadhigatay diyaaradii siday waxa uu gacan qaaday dadkii iskugu soo baxay soo dhoweyntiisa waxaana markii dambe loo gudbiyey qolka nasiinada oo odayaashii iyo waxgaradkii ka hadlay goobta ay sheegeen in ay soo dhoweynayaan musharaxa iyadoona musharax cali bedela uu ka mahad celiyey soo dhoweynta loo sameeyey intaasi kadib ayaa waxaa musharaxa loo gelbiyey magaalada iyadoona dadweynaha magaalada ay u sacabtumayeen waxaana markii dambe la keenay halkii loogu talagalay oo ay ku sugnaayeen boqolaal kale oo dadweyne ah suldaan cabdisalaan bare caaqil axmed haara cabdinaasir cabdille ildaba abwaan xasan cali geelle abwaan cabdirasaaq muuse tooreeye abwaan cabdi cumar iyo xaawo yuusuf oo ka hadlay goobta ayaa isku raacay in musharaxana cali bedel uu mudan yahay in uu noqdo xildhibaan dowladda soo socota ee sanadkan labada kun lix iyo tobanka waa maalin weyn oo taariikh caalami ah oo beesha sare oo ay soo dhowaynahayaan musharaxooda ay maanta u doorteen inuu noqdo xildhibaanka federaalka ee dawladda soo dhowow musharax waa magaaladaadii waa dadkaagii insha allah inaad noqotid xildhibaanka dawladda federaalka ah calibadel in yar haddii aan ka dhaabto ayadoo aanu siinay dad aqoon-yahano ah taarikh nololeedkiisana yaqaana insha allah laakiin waxaan ognahay oo aan u qaadannay waxaa ka mid ah kow horta marka ugu horrayso guri talis inuu ka dhashay weeye xaqiiqadu saas weeye oo barbaarintiisa iyo dhallinyaronimadiisa inuu ahaa guri talis oo gurigii macalin cabdi ay tahay laba inuu ku taqaqusay maadi iyo diinba aqoonta inuu ku taqaqusay oo uu noqday nin labadaba turjuma inuu noqday saddex inuu noqdo oo uu yahay nin aqoontaas ku shaqeeyey oo ilaa dawladdii federaalka ilaa hadda uu joogo ku shaqaynahayay ahna dadka shan iyo labaatanka ama lix iyo labaatanka soomaaliya wax leedhib ah iyo wax xood xood ah iyo wax dhibaataa midna aan ku yeelin ee labaynta kale weeye waxaan rajaynayaa waxbaan ka bayayaa aqoontaada aan garanayo waayaagmadaada aan garanayo diinkaaga aan garanayo inaad iskudayo inaad wax ku qabato ilaahu casiis baatiiya caadilkii jiray caasa wajallaayo waan og tahay caynka aan rabo culimo iyo caamaba cali baa noo cimaamadan cimrigiis ha waaree cabdi baa soo cimaamaday odkartaliya eebow ka yeel caadil baa tahay cali bedel macallin cabdi ilaahay kor ha ka yeelo waan ku faraxnay waa soo dhowaynaynaa waa nin qoys maahane waa nin qaran calibedel macalin cabdi macalin cabdi oo musharaxa insha allah oo aan ugu ducaynayno oo dalkiisa ku soo laabtay ilaahay idankii ilaahay u sahlo xildhibaan nadiif maxamed guuleed oo ka mid ahaa baarlamaanka galmudug ayaa isna ka hadlay goobta annagoo ay daacad naga tahay maanta calibedel ma siinay codka ma siinay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midoodo soomaaliya ha israacdo musharaxa u taagan xilka xildhibaannimada labada kun lix iyo tobanka mudane cali bedel macalin cabdi ayaa sheegay in waxa ugu horeeya ee uu qabanayo ay tahay nabadda inaan annagoo magaalo kale ku noolo hal faamili ah inaannu kala kala qoqobannahay waa wax laga naxowo tillaabada u horraysa waxaan rabnaa meel kasta oo beeshu ku nooshahay in diin laga akhriyo oo ilaahay loo noqdo ka horteed ilaa diinkaa la dhammeeyana wax wadahadala iyo wax gelaya midna ma jiraan arrinta murashaxnimadu dee waa arrin labaad weeye ma ahan midda koobaad waxa weeye ninkii murashaxa iyo ninkii wax doonahayaa wuxuu heli karaa markii dadku nabdo oo dalku dego oo ilaahay dhankiisa laga shaqeeyo dadkao dhanna ugu baaqaya inaan nabadda koow ka shaqayno number two inaan nabadda ka shaqayno number saddex inaan nabadda ka shaqayno khadre axmed xuseen geda taymis degmada caabud waaq gobolka galgaduud soomaaliya